dhalinyaradan oo ka socday hay-adda n b d ayaa olole bulshada loogu wacyigelinayo isticmaalka bacaha ka sameeyey xeryaha barakacayaasha ee degmada kaxda dhalinyaradan ayaa barakacayaasha siiyey agab ay uga maarmi karaan isticmaalka bacaha cabdisamed xasan sayid cali oo ka socday hay-adda m b d ayaa ka waramaya wacyigelintan ay sameeyeen maanta waxaa soo booqanay degmada kaxda kaamamka ku yaalaan kuwaas oo aan kala hadlaynay isbedelka cimilada sida loo badbaadin lahaa deegaanka khaasatan bacaha waan ognahay dhibaatada ee bacaha ee bulshada ay ku hayso saas darteed bulshada maanta aan soo booqanay oo degmada kaxda kaam ku yaalo waxaa u qeybanay bacihii oo one time use-ka aanan ahayn wax xilli kasta la isticmaali karo waxaana ka wacyigelinay dhibaatada ay leedahay bacaha marka waxaan rajeynaynaa insha allah inaan sii wadi doonno waxaa kaloo dhibaatooyinka bacaha ka mid ah dhibaatooyinka ay u geystaan xoolaha sida xoolaha inay cunaan oo kaleeto bacda marka dhibaatooyinkaas oo dhan waa ka wacyigelinay waxaana maxalilaha aa u qeybanay bacihii loogu talagalay inay isticmaalaan oo one time use-ka aanan ahayn qaar ka mid a barakacayaasha ayaa ka mahad celiyey wacyigelinta loo sameeyey maanta dhalinyaradan hayadda oo macnahana soo booqatay noo wacyigelisay nadaafadayna noloshayna iyo ilaahay subxaana watacaala inaan macnaha qashiinka iska haagno sharafteena inay taho nolosha biniaadankana ay ku tiirsan tahay marka waa wax noo waxygeliyey oo babacyaan noo keenay way mahadsan yihiin caruurteenna annagana macnaha waa waxayna fareen waa marka waa qaadane marka alxamdulilah rabbilcaalamiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin ajiil xasanaad allana siiyo ka badana waa kahabeysay waa niyeyseena hadduu ilaahay yidhaaho iyagana qaar alla siisay gabarku yihiinse wiilku yihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin bacaha ayaa saameyn ku leh deegaanka iyo xoolaha iyadoo ay socdaan dadaallo dadka lagu fahansiinayo caqabadaha lagala kulmo isticmaalkooda